Nabaddu qiime aad u weyn bay ku leedahay nolosha iyo hab-dhaqanka bulshada Soomaaliyeed. Suugaanta Soomaaliduna in badan ayay ka tidhi qiimaha ay nabaddu leedahay. Haddaba, waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Doobley kuwaasoo ka hadlay doorkooda kaga aadan horumarinta nabadda.
magacayga waa maymuun cabdi maxamuud ka tirsan ururka nabadeynta deegaanka dhobley iyo dayax wax badan bay haweenka ay nabadda kaga qayb qaadan karaan iyadoo ay tahay uga qayb qaadan karaan dhan walba iyadoo ay tahay haweenka lafdhabarka bulshada deegaanka Een, wax walba oo ku saabsan nabadana waa wax wanaagsan hadday noqoto wacyigelin iyo hadday noqoto fariimo la diriyo hadday noqoto dad istira nabadoontooda intaba si wanaagsan ay uga qayb qaadan karaan sidaa la ajigeed een, fariimaha waxaa noo soo gudbiya bulshada meeshay cabasho ka timaadana waa ka hortagnaa wixii awoodeena kalaan wallahi annagoo ilaahay subxaana watacaala iyo diintiisa kaashanayno waxaan aaminsannahay si wanaagsan inaynan u dhaq- ula dhaqno annagana ay noola dhaqmaan in badan in badan oo badan oo badan oo badan baa naga qaadatay qolo isdirirtay ha noqoto qabaa'illa isku dhacay ha noqoto warabiyood ka bilowda ha noqdo deegaan ha noqdo dad isdila ha noqdo fiican si fiican si fiican inooga qaataan wada shaqayn badanna naga dhexaysa bismillaah magacayga waxaa la dhahaa faadmo cabdi yuusuf degan degmada dhoobley nabadaasa aad iyo aad loogu shaqeeyaa oo labada isdagaashay labada waxaystaba la heshiisiiyaa baaqayga aan la wadaagaya bulshada haddee qofka banoosaa arka u ordaysaan nahay oo un halgamaa iska nahay baaq waxaan dhihi lahaa inta meelo fogfogaaba hataa la aadaa waxaan dhihi lahaa wixii waxna maqla ama hay-ada ama dadweynaha waxay ahaataba inay dhaqaalo nagu soo kordhiyaan Marka la soo hadal qaado ereyga nabad qof kasta waxaa ku soo dhaca qiimaha ay nabaddu u leedahay nolosha aadanaha. Run ahaantii nabaddu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu qaalisan ee nolosha bini'aadamka wax kastoo wanaagsan oo uu haysto haddii ay ka maqan tahay nabad wax qiimaa uma yeelanayso.